bismillahi raxmaani raxiim hortiisa nabad gelya ayuu ahaa wuxuu ka dhacay xeel jaalle culamaaludiin maamulka iyo gudoomiyaha xeel jaalle iyo maamulkiisaba shalas bilaabay shirka waxaa lagu hadlayay si oo loo xaqiijin lahaa amniga maadaama ay barakac badan kasoo barakacayaan buulmareer ilaa horyile dhulkan oo meelihii nabadiisa ay ku jireen dadkaas marka si loo ogaado magaaladan waxaa la sheegay waxaan amarnay cid alla ciddii aan wasiil laga hayni gurigeeda aan sheegin ciddii soo degtay in macnaha mas-uuliyadeeda ayada laga raro nin aan loogeyna magaalada xaafadda la sireeyo aan jirin waxyaalahaas go-aankaas laga qaatay waana la isku raacay tan kale labaad in dasboonto khaas ah la dhigo oo lagu baaro dadka soo barakacaya baabuurta iyo oo dadka barakaca wada inay qarax iyo bastoolooyin iyo bambooyin wada waxyaalahaas laga baaro taasna waa la isku raacay kadibna gudoomiyaha ururka haweenka xeel jaalla haramiisa ayaama ay socdeen nabadooyinkii ayagana goon ugu shiray kadibna hooya ay soo saarteen oo ururka habeenka ah iyo guddoomiya ku habeen marka amniga si rasmi ayaa loogu hadlay iyo wax walba maamul dawladeed ah si nabadgelyaana ku dhamaata markaas waa gartay kulanka yaa idin kala qayb galay markaa
saraakiisha militariga booliiska maamulka isku duuban aniga kama soo qayb gelin laakiin annaga saraakiisheena oo qaranka oo dhan way soo qayb galeen si nabadgelya ayna ku dhamaatay shirka markaas maxaa keenay marka hadda in amniga ceel jaalla aad ka hadashaan heer jaale maana heer jaale magaalada meesha laga soo galo waayo marko barakac maadaama ay baabuurta toban sideed sagaal shan habeen iyo maalin ay socdaan oo barakac ah maadaama meelihii oo ay raabi iyo nabadiinka ay ku sugnaayeen in dawladda xoogga ay saartay ciidamada qaranka ay ku dhow yihiin meelaha ay haysteen al-shabaabka dadkii marka ay soo barakacayaan magaalada ay soo gelayaan marka si nabadgelyo loo xaqiijiyo marka in laisoo galo magaalada laisoo dego ma noqon doonto ninkana waa shabaab yahay inaa kalan malowda iyo nin masaakiin soo qaxay ma la kala garanaayo taas aageeda macnaha amnigaas in la xaqiijiyo oo baabuurta oo soo gelaysa oo qaxa soo qabtan la baaro magaaladana cid cid alla ciddii ku cusub macnaha aan inay shacabka soo sheegaan amnigana beertaa dheer ay sameeyaan intaasa lagu heshiiyo markaas waxaas waa dadka kuturk kuturkuteen wata aan beentana kacabsanayn ilahna aan kacabsanayn degmada marka maanta dawladda imaaraadka carabta ay joogta oo xasiiskii degmada dhisaysa oo dawladda federaaliga ay soo dirtay degmadii ugu nasiibka badnayd oo abaalmarina ku heshay dhinaca amniga in dawladda imaaraadka ay timaado waxay ka dhisto nasiib u yeera tayaanaay marka amni dara ninka sheegayo kaas waa nin dana gaar leh oo shaksiyadiisa ka hadlay oor weli waxaan u arkaa dawladiid iyo shacab isku dir iyo dulmiilow ayaa loo arkaa taas in ilaahay cadaawi doono marka
waa gartay arrintan markaan eegno marka degmada ah oo la idin dhisaayo goormaa la bilaabay goormaana la rajeynaya in lasoo gabagabeeyo
kullayb waxaa la dhisayaa guriga guddoomiyaha degmada iyo meesha howlka shirka oo dawladda macnaha lagu qaban lahaa shirka howlka ah iyo saldhiga booliiska waxaa kaloo dhisayaa laba iskool oo mid gabdho ah iyo mid wiilal ah iyo al m c h oo asagana la dhisaayo iyo ceel la qodaayo intaasna dawladda federaaliga no no noo hambaryo ama nabadgelyada asugna aawadeeda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiriga ayaa shahaad sharaf loo siiyey maadaama ay tahay degmadii ugu horeysay imaaraadka carabta ay ka bilaawdo dhismo dawladeed oo meelihii dawladda ay burburay iyo waxbarasho iyo caafimaadba marka taas waxay kutukaraysaa maadaama dawladdii iyo dawladii usoo gurmaday imaaraadka carabta waa dawladdii dawlada soomaaliya usoo gurmaday inay nasiib u yeelato degmada marka ay wax ka qabato taasna waxay keenaysaa inay nabadgelyka jirto dadka marka hadallada beenta ah iyo waxyaalaha sheegaaya waa dad aan dawladnimo iyo nabad iyo shacabka isujimiisa diidan taasan kulli ilaah cadaawi doono laakiin ana waxaa kuu sheegayaa wax caqabad ah ee ma jiraan ciidamada qaranka iyo maamulka iyo shacabka oo dhan waa iskalsoon yihiin si nabadgelaan degmada marka loo joogaa markaas waxaa jeedi lahaa warar kuteela oo labadan beri la wadayay degmada marka al-shabaabaa dhinaca ka haysatay waxyaalahaas dad sheegaa jira guddoomiyaha degmada marka waa ka baxaya magaalada waa la qabtay waxyaalahaas dad sheegaa jira ayagana waxaan leeyahay haddaad siin dawladiid hadad hasiin dawladii qabankeena afraasa dawladdan waa dawlad jirta oo dhalatay sooma shacabka soomaaliyed u dhalatay ilaahay hidankiisuna waa ergelaysaa ninkii dulmalaayo ninkii garay degmada marka al-shabaaba joogta ninkii hiradana oo ka sheegana kaasi waxaan u arkaa nin shacabka gobolka shabeellada hoose ama degmada marka shacabka degan nin u diigan nolol iyo waxbarasho iyo caafimaad taasna waxaan leeyahay dadka kuturkuteelada wada hadday dawladda ama al-shabaab ay ku ersheegan dawladdana way wax heshiiyeen ciidamada qarankana waa heshiiyeen hadduu darab khaas ah leeyahay asaga dagaal ha soo qaado ama shacabka dagaal ha kusoo qaado ee waxyaalahaas inta kadib dadka sheegayan waxaan leeyahay ka fawjignaada been dawladda federaalka soomaaliya marna ilaahay hilinkiis inay shacabka shacabkeeda taageeray waan ismi doontaa waan rarsan tahay een wax dulmeena ma heli doonta hadii ilaahay jiraayo